waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali wallaahi waxa weeye horta aqalka sare waa waa aqal ku cusub dalka soomaaliya oo hore maaha aqalkani aqal dalka looga yaqiin maaha waa aqal hadda la aasaasayo oo dee hawlihiisoo dhamme ay yihiin kuwo aan la aqoonin laakiin dastuurkuna wax weyn kama sheegayo marka waxa weeye wixii uu hawsha ku qaban lahaana waa xeeroosaad oo xeeroosaadkiina ma jiro laakiin haddaanu bilaabaynaa inaanu samayno hawlihii uu qaban lahaa waxaasaan idiin sheegayaa aqalkani waa aqal yani hawsha uu qabanayaa ay kamid tahay dibuu heshiisiin inuu sameeyo oo uu dadka yani uu la xiriiro oo sidii dadku u heshiin lahaa uu ka hawlgalo waa aqal yani dastuur sharci samayn ah oo sharciguu sameeyaa sharcigaana waxa weeye dastuurka ugu muhiimsan oo saldhiga shuruucda ah kolka dastuurkaas hadda soomaali leedahay maantana ma aha mid dhamaystiran waa dastuur qabyo ah oo labada aqaloo wada jiraa inay dhammaystiraan ay lagama maarmaan tahay kolka howlahaasuu yani aqalkani u hawlgeli doonaa waa gartay sidee loo kala saarayaa marka hawsha aqalka sare iyo aqalka hoose wallaahi hawsha aqalka sare iyo aqalka hoose de waxaa horta ka dhexeeya waxa weeye waa dastuurka dastuurkaa horta kolka labadooda waxa weeye iyagoo wada jira qodob qodob in inta laisu dultaago laga soo saaro dastuur dalkan iyo dadkan waxtar u noqda laga soo saaro yani waxay ku kala duwan yihiin oo sidaasi ma jiro laakiin waxa weeye haddii uu aqalka golaha shacabka uu sharci sameeyo uu bilaabo sharcigaa samayntiisa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare aqalka sarena markaa intuu fiiriyo ayaa wax ama sharcigaa si toosa u ogolaanayaa oo ay noqon doontaa markaa sharcigaas in madaxweynaha loo gudbiyo si uu ugu ansixiyo ama waxa weeye waxbuu ku kordhinayaa waxbuu ka bedelayaa kadibna wuxuu dib ugu celinayaa aqalkii soo sameeyey micnuhu waxa weeye aqalka sarena wuu bilaabi karaa oo sidaasoo kale ayaa sharci uu bilaabay wuu ugu gudbinayaa golaha shacabka oo golaha shacabka aba toos u ogolaanaya iyadoona ama waxbay ka bedelayaan waxbay ku darayaan oo waxay ku soo celinayaan aqalka sare ma labadooda kolkaas sidaa kolba midka bilaaba sharci wuxuu gudbinayaa aqalka kale aqalka kale ama toosuu kolkaa u ogolaanaya ama waxbuu ka bedelayaa waxbuu ku kordhinayaa oo wuxuu ku celinayaa aqalkii bilaabay kolkaa hawsha saasay horta labadu u wada shaqaynayaan ana kama dhigna wax ay iskaga hor imanayaan ma aha waa waxay isla saxayaan waa gartay hore waxaa uga tirsanayd aqalka hoose oo xubin baarlamaanka ka mid aadahay aada waxaad u dhaliilsanayd howlaha baarlamaanka iyo guddoonka gaar ahaan markii ra-iisul wasaareyaasha wakhtigii la tuuri jiray hadda maadaama aad xilkii u sarraysay haysid aqalka sare arrimaha noocaas oo kalea hadday yimaadaan doorkaaga iyo doorka aqalka sare muxuu noqon doonaa haddii matalan madaxda dalka u sarreysa ay isqabsato waxaan rabaa halkan inaan in yar in yar ka caddeeyo horta waxa weeye sidaad la socotaan adduunkan yacni nidaamyo laba nidaam kolka boqortooyo laga tago laba nidaam baa adduunkan ka jira laba sistem labadaa nidaam waa maxay mid waa baarlamentary oo micnaheedu yahay axsaab baa ku tartanta siyaasadda dalka kolka xisbigii ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka ayaa prime ministerku ka yimaada oo prime ministerkaasi wuxuu noqonayaa kolkaa prime ministerka xukuumadda xukuma oo toos awoodda xukuumaddu ay ugu dhacdo midka kale waxa weeye nidaam madaxtooyo oo toos dadweyne usoo doortaa madaxweynaha markaana madaxweynaha ayaa toos xukuumadda u xukuma oo madaxa ka ah waxa weeye halkan innaga dhibkayna haysatay waxa weeye innagu dalkani dal burburay oo nidaamkii dawla uu burburay oo kolkaasi dib u yegleerid lagu jiro oo labadii nidaam midna ahayn tusaale waxa weeye arrinka wakti kala guuraan ku jirnaa waktigaas axzaabi ma jirto oo xisbi intuu awooddii baarlamaan helay isagu xukunka hayaa ma jiro madaxweyne toos loo soo doortayna ma jirto arrintaasi waxay keentay in kasta oo dastuurku sheegayo yacni xilal uu kala magacaabayo si toosa awooddu uma qeexnaa oo waxa weeye dee waktigaada waa dawlo aan saldhig adag lahayn weeye taasaa horta keentaa in isku dhac uu yimaado midda labaad baarlamaanku waxa weeye baarlamaan isna xaaladda sidaasa ku samaysmay oo ku yimaada wax la yidhaaho loo bixiyey hadda four pointy five oo qabi qabiila taasina waxa weeye aragtidii fogeyd ee baarlamaan ku shaqayn lahaa yacni ma jirto kolkaa khilaafku halkuu kolkaa ka imanaya taas wey waxaan aada ugu rajo weynahay hadda yacni in dastuurka si fiican labada aqal u dhisaan u falanqeeyaan oo dastuur aan la iskaga hor imanaynin aan wax la isku qabsanayn la sameeyo labada aqalna sidaas kolkaa si waxtar waa dalka inay uga shaqeeyaan waa gartay doorka dalalka shisheeye siyaasadda soomaaliya ay ku leeyihiin ama ha noqdeen kuwa deriska ama kuwa qaramada midoobey iyo dalalka kale aad baad u dhaliilsaneed hadda ka hor maxaad is leedahay weli ma sidiiba maxaadse dowlad cusub oo dhalata ama baarlamaankan hadda labada qaybood oo uu ka qaban karaa arrintaas horta waxa weeye cid keligeed meel taagan oo adduunkan keligeed isku filani ma jirto kolkaa waxa weeye taageero waa ka rabnaa dalalka ama deris ha ahaadaan yacni ama kuwa naga fogba ha noqdaani laakiin waxaan dana danaynayaa oon anigu is leeyahay isragelintoosa in lalaga daayaan qabaa anigu oo ciddii kolkaasi yacni waxaan rabnaa dalalka deriskaa inaan nabad kula wada noolaano oo si nabadgelyo ah iyo dhibaato la-aan aan ku wada noolaano laakiin waxaan anigu ku diidanahay shayna aan diidana faragelintoosa laakiin yacni hadda iskaalmaysi iyo taageero waa u baahannahay waana mid nabadeed oo waxaa la yidhi gaalada yidhaahaan peaceful coexistence ayaan rabnaa inay arrinku noqoto waa gartay adiga iyo guddoomiyaha aqalka hoose jawaari waad kulanteen markii uu horreysay soomaalidu aad bay ugu hanqal taagayaan xilliga doorashada la qaban doono madaxweyne marka maxaad ku tashateen maxaadse noo sheegi kartaa wakhtiga aad is leedahay doorashada madaxweynenimadu way qabsami doontaa maadaama door weyn aad ku leedahay horta waxa weeye doorashada madaxweynedu madaxweynuhu inay si dhaksaa u qabsantaan qabnaa anigiyo jawaarina kolkaasi laba qof oo haba yaraatee wax xumaana ama khilaafee uu ka dhexeeya ma nihin waa wada shaqaynaynaa si dhaba oo dalka iyaga waxtaraan u wada shaqaynaynaa laakiin wax khilaaf iyo iska horimaada una dhex marayaa ma jiro dadka reer austraaliya anaga ku salaan soomaalida joogta wa wax danaynaya dalka dadkaas ya in codkaygu gaadha aad baan u jeclahay kolkaa idinka waa idin salaamaya dalka austraaliya dadka soomaaliyeed ee ku noolna ilaahay iidankii dalkoodii oo nabada oo barwaaqaa inay ku soo noqdaan ayaan ilaahay ka rajayna ka baryaya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali